aan ku horeynahay magaalada muqdisho waxaa ka socdaa dadaalka loogu jiro sidii doorasho ay uga qabsoomi lahayd soomaaliya sanadkan gudihiisa shalay golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyo doorashada iyo go-aan ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee ay ku yeesheen magaalada muqdisho jadwalka cusub ee doorashada ee lasoo saaray ayaa dhigaya in doorashada madaxweynaha dalka ay dhacdo tobanka oktoobar labada kun iyo kow iyo labaatanka maantana ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa tababar wuxuu u furay guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed warbixin ku saabsan dadaalada socda ee doorashada soomaaliya waxaa muqdisho nooga soo dirtay seenab abuukar maxamed jadwalka cusub ee doorashada ee shalay laga soo saaray shirkii muqdisho ayaa dhigayay in doorashada xildhibaanada aqalka sare ay dhacayso shan iyo labaatanka bisha soo socota halka doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya loo qorsheeyey in la qabto inta u dhaxaysa tobanka agoosto ilaa tobanka sebteembar iyadoo la shaaciyey in doorashada madaxweynahana ay dhici doonto tobanka bisha oktoobar ee sanadkan arinta gobolka gado ayaa iyana waxaa loo saaray guddi dib u heshiisiin oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya siyaasiyiin waxgarad iyo aqoon-yahano ku sugan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay jadwalka cusub ee doorashada iyo qodobada kasoo baxa shirka siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa ugu horeyn ka hadlay qorshaha doorashada iyo jadwalka ay soo saareen mar kale dhinacyada siyaasadda soomaaliya dadaal ayaa ka muuqda meesha dadaalkaasuna waxaan isleeyahay wuu dhiman yahay waayo waxaan dareemayaa oo meesha iiga muuqanaya wakhtiga in ka hor in jadwalka ama daylinka la samayna ka hor in xaaladaha guud oo maxaanku irahda dalka ka jira sida geda iyo iyo maxaanku irahdaa kismaayo beledweyne iyo maxaanku irahda jub hirshabeelle waxaa ka dhex jira waxyaabahaasoo dhan in horta ina la xaliyo kabacdi maxaanku irahda jadwalka la sameeya saase horta aada ugu maceeday marka guud ahaan isku soo duuduub waxaan isleeyahay waxaa ka muuqda maxaanku yidhaha jadwalka niyad wanaagaa ka muuqata laakiin s ma waafiqi doono qodob walba meeshii ay dhigeen ma waafiqi doono dib u dhacaa imaan doono insha allah saasaan aaminsana sidoo kale brofeor cabdirasaaq dalmar maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan muqdisho ayaa sheegay in ay jiraan caqabado ku horgudboon hirgelinta heshiiska doorashada ee la gaaray muddada wax waa ku qabsoomi karaan laakiin muddadan mid loogu talagalay ma ahan inay wax ku qabsoomaan sababtoo hadda hal sanaan sii maraynaa maalin walbana waxaan baa la sheegaya ilaa dhuusamareeb ilaa kismaayo ilaa jowhar ilaa muqdisho sidaan baana waxu socdaan aada u jeedaan oo aan wax socda oo wax la doonayaa jirin todobiy labaatanka may heshiis baa dhacay hadda asagana meesha ku dambeeye waad ogtahay hadda waxa waye doorashaa dadku dalka ee dadku doonaya looma socdo hogaamiyaasha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa sidoo kale tixgelin siiyey dumarka oo laga dhimay boqolkiiba konton khidmadda laga qaadayo haweenka u sharaxan baarlamaanka taasoo haween badan ay u arkaan fursad u suurtagelinaysa ka qaybgalka tartanka golayaasha baarlamaanka sida ay qabto xasanoo maxamuud raage oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya haweenka waxaa lagu ciili jiray lacagtoo ku yar hadda boqolka konton markii laga dhima haween badanaa soo gelahay musharax naqaay inay codkooda ku guulaystaan u dhow marka waa ku taageeraya inuu macnaha haweenka oo kaalintooda siiyo doorashadana xilligaas waa ku qabsami kartaa haddaan annaga isku taxallujin oo aan xoogga saarno waxaan qabsoomi karin male tala waxaa layidhi adaa ku nool moogiy iyada kuguma nool heshiiska la gaaray ayaa dhigayay in ay soomaaliya doorashada uga dhacdo muddo saddex bilood gudahood ah taasoo dad badan ay su-aal gelinayaan marka la eego shaqooyinka harsan iyo waqtiga la haysto oo aada u yar waa kuwan qaar ka mid ah qeybaha bulshada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya arrintan magacayga waa maxamed macalin iimaan axmar dadka joogaan ka mid ah way ku fuli kartaa haddii si hagarle in loo shaqeeyo iskalaalaadsiga iyo gobol hebel see laga yeelayaa iyo haddii ay meel dhigeen waa la fulin karaa laakiin haddii weli ay wax ku laaban yihiin ma fulaysaan qabaa magacayga cabdikariim sheekh xasan baa la yidhaha nuur guddiga shaqaalaha qaranka ka tirsan waa horeetana howlo badan soo murmaray arrintaas eh, doorashada sidii loo qorsheeyey hawshii laga qabtay aniga waxay ila ahayd inay hawl quman tahay haddii la fulinayo sidaa loogu dhaqaaqo aan cudurna dib u dhiginna waa fulaysaa haddii ay cilada yimaadaan oo dadku dee mijaxaabin loo waaye ula mijaxaabisa timaadana haddii waa hadday dib u dhici kadhaa intaasaan anugu fikirkaygu weeye si fiican bay u fuli kadhaa ciwaan hore ibraahim cabdi cali qaabka ee dijidka loo soo saarayna aad buu u fiican waa fiican yahay laakiin yaalaha soo saaradda ee jadwalka soo saaradda jadwalka waxaa iska lahaa guddigaa iska lahaa Een, hogaamiyaasha madaxda een, aad bay ugu fiican yihiin inay heshiyaan wax soo saar laakiin shaqadaas waxaa iska lahaa guddiga doorashada loo idmaday inay iyaga cayimaan oo ay iyaga muddada qabtaan bay ahayd laakiin hadda anaa kuu qabtay waddada ku socay haaladda ay u muuqataa Ee, magacaygu waa cismaan cabdulaahi guure Ee, waxaan u arkaa jadwalka doorashada ee, inuusan hirgelayn aragtidayda sababtoo ah berigii horeba waxay qabsadeen laba bilood in doorashadu ku dhacayso haddana waxay gaarsiiyeen ilaa tobanka oktoobar ayada laftirkeeda waxaan u arkaa haddii alla kuu roon yahay sida ay u socoto haddaan wax laga bedelin inaysan ku hirgelaynin sababtoo ah waan ognahay xaaladda gobolka geda ka jirta ee, waan ognahay xaaladda beledweyne ka jirta marka min hal deegaan doorasho in lagu soo koobo ayay ku habbooneed ee ergadana la yareeyo ee, markaas way fududaa laheed aan isleeyahay Eh, laakiin sida hadda xaaladdu tahay ee, inay ku hirgeli karto ma filayo marka waxaan dhihi lahay soomaali weynay dhaaxaad walaaciyo walwal iyo dhibaatiyo walbahaar u joogtood silac weheshanaysee haddii aada waalayn waana kuuma laabnee wakhtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha heshiiska doorashada kadib ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa tababar u furay maanta guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed tababarkaas ayaa socon doona muddo afar cisho ah ra-iisul wasaare rooble ayaa guddiyada kula dardaarmay in ay si daahfuran oo cadaalad ah u maamulaan howlaha doorashooyinka ee loo igmaday seenab abuukar v o a muqdisho